وإسلامي وإيماني أضاء الكون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وبرنامجكين أنه كجهد لنا أحكام رمضان أنه تلقى بش رمضان inaynu kaga warranno axkaamta ay soonku uu leeyahay si dadka muslimiinta ah ay u fahmaan ugana dhergaan ugana xaqa beelaan axkaamta rabadaanta maadaama uu yahay rugni weyn oo ka mida arkaanta islaamka la doonayo qofka muslimkaa inuu aada u ogaado si uu ugu dadaalo waxaynu ka hadli doonnaa markaa waa cashirkeennii labaad weeyaan cashirkeennii labaad ee taxanaha aynu kaga hadlaynay rabadaanta markaa walaalayaal waxaa cashirkeeda labaad uu noqonayaa fadliga ay leedahay bisha rabadaan bisha rabadaan waa bil ilaahay subxana wa tacaala fadli iyo naxariis fara badan uu dhigay waa bil ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu manaystay oo ummadihii hore aanay haysanin oo ummatu maxamed ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey oo khayr fara badan iyo dembi dhaaf fara badan leh oo loo baahan yahay walaalayaal inaynu bishaa ku faraxno inaynu bishaa soo dhowayno inaynu bishaa niyad wanaagsan aynu ku qaabilno inaynu camal wanaagsan aynu u diyaarsanno salaad iyo soon iyo dikri iyo qur-aan akhris iyo haddii dhado camal wanaagsan inaynu aada ugu dadaalno waa bil la doonaayo weeyaan can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alay slm qaala wuxuu uhi lamaa xadara ramadaan markay ramadaan ay soo gasho nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray qad jaa'akum shahrun mubaarak waxaa idiin soo gashay bishii barakaysnayd iftarada calaykum siyaama iftarada allaahu calayhim siyaama ilaahay wuxuu idinku faral yeelay soonkeedii tuftaxu fiihi abwaabu ljanna waxaa la furayaa albaabada jannada wa tuqlaqu fiiha abwaabu ljaxiim albaabada jaxiima ayaa la xidhayaa wtuqillu fiihi shayaaiin shayaadiinta ayaa la silsiladaynaya fiihi leylatun khayru min alfi shahr waxaa ku jira habeen ka khayr badan kun bilood man xurima khayraha faqad xurim qofka khayrkeeda loo diido khayr oo dhan baa loo diiday rawaahu axmed wanasaa'i wabayhaqi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ay bishaa barakaysanay ay soo gasho wuu bishaarin jiray saxaabada aad iyo aad buu ugu bishaarin jiray bishaa wuu soo dhoweyn jiray wuu farxi jiray wuu qaabili jiray wuxuu odhan jiray isagoo saxaabada u bushaaraynaya qad jaa'akum shahrun mubaarak bishii barakaysnayd baa idiin timid bishii fadliga badnayd ee barakaysnayd ee khayrka badnayd baa idiin timid iftarad allaahu calaykum siyaama ilaahay wuxuu idinku faral yeelay soonkeedii oo waxay bilaha kale kaga fadli badantahay horta waa bil soonkeeda laydinku faral yeelay waxaa ka mid a fadligeeda markaa tuftaxu fiihi abwaabu ljanna waxaa la furaya albaabada jannada sideedda albaabee jannadu ay leedahay baa la ballaqayaa macnaheedu waxa weeye khayr oo dhan baa ballaqan weey qofka isagoo sooman khayrkaa iyo nimcadaa ku jira geeridu ay u timaaddaa macnaha albaabadaas inbuu ka gelayaa wey wa tuqlaqu fiihi abwaabu ljaxiim waxaa la xidhayaa albaabada jaxiima bukhuurkooda iyo kulaylkeeda iyo qabowgeeda iyo wixii naahuuro ka soo baxaayey ayaa laynaga xidhayaa ilaa adduunyada lafteeday saamayn ku yeelataa oo nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu tilmaamay markay samhariiradu ay dhacayso waa neefsi ay jahanabi neefsanayso markan xagaag iyo kulaylka dambe dhacayana waa mar kaleo iyaduna ay kulaylkii sii daynayso oo labadaa jeer baa laga yara neefinaya ilaan qabowga laftiisuna waa naar kulaylkuna waa naar labadaa jeer bay nagu neefsanaysaa waa labada aynu haliska la weeyey marka waxa weeyaan waa laynaga xidhayba gebigeediiba gebigeediiba halkaasaa lanaga waa laynaga qufulay macnaha waxa weye sharkeedii o dhan baa laynaga xidhay wey wa tuqlaqu fiihi shayaaiin shayaadiintii baa la silsiladaynaya shayaadiintaynu ka fadhiyi weynay aynu ka soomi kari weynay aynu ka salaadi kari weynay ee camal wanaagsan aynu kala iman kari weynay ee waswaaskooda iyo markaa nashuushadooda ay nafta inoo keentay ayaa fig lagu taagaya marka waa fadliga rabadaan markaa shar oo dhan baa laynaga xidhay wey mar haddii jahanamana la xidhay shayaadiintiina la xidhay shar oo dhammi u xidhan yahay wey wax ku waswaasiye iyo wax adeeqa kaa khalkhaliya midna ma jiro waa adiga arkay cibaadadu siday u fududaanayso bisa bisha rabadaan ee u sahlanaanayso ee loo macaansanayo waa adiga arkay weye waa shar oo dhan baa xidhan weeyaan fiihi leylatun khayru min alfi shahr habeen baa ku jira ka khayr badan kun bilood kun bilood waa dhowr iyo siddeetan sannadood oo camal wanaagsan aad waddo in leeg ayaad fadligeeda helaysaa habeenkaa waa dhowr iyo siddeetan sannadood oo soon iyo salaad iyo iyo maaragtay camal wanaagsan un aad waddo ayaa habeenkaasi la khayr yahay haddaad habeenkaa camal wanaagsan aad la timaado man xurima khayraha faqad xurim qofka khayrkeeda loo diiday bishaa khayr oo dhan baa loo diiday waa khayr laawi wey qofka bishaa barakaysan ee waxaasoo fadliga leh ee waxaasoo nimco leh laga qadiyey qofkaasi waa qof inkaari ku dhacday oo waxa weeyaan khayr laawoa wey waa qof khayr laawoa oo inkaari ku dhacda weeye marka waxa weeyaan bishaa fadliga badan leh nabigu alayh salatu wasalam saxaabada ugu bishaarayn jiray bishani waa bil awalkeedu uu raxmad yahay waa raxmad iyo naxariis baa soo degaysa awsadkeedu waa dembi dhaaf weeye oo ilahayba subxana wa tacala addoommadiisa u dembi dhaafaya aakhirkeeduna waxa weeyaan cidku min annaar naarta ayaa laga xoraynaya dadka mu'miniinta ah marka waxa weeyaan waa soddonkaa ayaamood ee wada nimcadaa weeyaan marka ilaahay subxana wa tacala waxaanu ka baryaynaa bishan tobanka u horreeya raxmadda in ilaahay ina siiyo marka waxaa la doonayaa si aad raxmaddaa u hesho gacmaha hoos dhigo soonka ku dadaal oo salaadda ku dadaal oo dikriga khayrka ku dadaal oo baryada ku dadaal oo camalka wanaagsan ku dadaal oo gacmahaaga hoos dhigo oo weel u dhigo raxmaddaa tobanka hore da'aysa tobanka dambana ilaahay dembi dhaaf weydiiso waxa ugu daran innaga dee dembigo laynaga dhaafa ugu darane in ilaahay kuu dembi dhaafo tobankaa dembi dhaafka ilaahay kugu darana tobanka dhaxana iyadana ku dadaal oo ilaahay oo ii dembi dhaafta qur tobanka dambana ilaahay bari inuu markaa kaa dhi- malaayinka uu ka xoreynaya naarta ilaahay subxaana wa tacaala inuu kugu daro marka walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala bishaa fadliga badan ee waxaasoo naxariista leh ayaa ilaahayna soo gaadhsiiyey caafimaad qabbaa ilaahay nagu soo gaadhsiiyey nabadgelyaa ilaahay nagu soo gaadhsiiyey inaanu jaaniska qaaliga ah aynu ka faa'iidaysano riwaayad kalena waxaa ahayd tuqlaqu abwaabu nnaar wa tuftaxu abwaabu ljanna waxaa la xidhayaa albaabada naarta waxaa la furayaa albaabada jannada wa tusfadu fiihi shayaatiin waxaa la silsiladaynayaa oo la xidhayaa shayaadiinta shayaadiintii waaweyneyd ee ilaa aadan milankiibaa jooga aadan jannada ka soo saarae kuwaasoo nafta inoo keenay ayaa laynaga xidhayaa oo tiirka la qabadsiinaya qaala markaa wuxuu yinaadi fiihi malak malag baa dhawaaqaya muxuu odhanayaa yaa baaqiya alkhayri abshir wa yaa baaqiya shari aqsir xataa yaqdi ramadaan rawaahu axmed wanasaa'i bisanadin jayid malag baa dhawaaqaya muxuu odhanayaa yaa baaqiya alkhayri abshir qofka khayrka ku dhex jirow bushaarayso janno dembi dhaaf iyo naxariis alle ku bushaarayso bishaa nimcadeeda iyo khayrkeeda ku bushaarayso qofka sharka ku dhex jirow ka joogso inta rabadaan ay dhammaanayso haddaanad khayr lahayn oo aanad rajo lahayn oo aad inkaarqabo tahay bal bishanuun xurmeeyo bishanuun sharka iska daa bil shareed maahee bishani waa bil raxmee sharka iska daa ayuu malagaas odhanaya markaa bishani waxa weeyaan waa bishaa qofka khayr la yimaada ee khayr wanaagsan la yimaada uu nimcoobayo nimcadaas iyo barwaaqadaas iyo dembidhaafka iyo naxariistaa u helayo qofka shar la yimaadaana sharkuna dee wuu wuu laablaaban yahay sida khayrkani uu laablaaban yahay ayaa sharkuna u laablaaban yahay oo bishan khayrka lala yimaadaana waxa weeyaan wuu laablaaban yahay sharka lala yimaadaana wuu laablaaban yahay sidaa darteed ayaa qofkii khayrka la yimidna malagaasi u bushaaraynaya oo bushaaro iyo dembidhaaf iyo naxariis buu ugu bushaaraynaya kii markaa sharka la yimidna wuxuu leeyahy war ka joogso oo dad baa jira bishaa barakaysan uun eegta oo xaaraanun bishaasunbay digsiya meelaha ay qashinka ka soo gureen aynbay soo xalanayaan markaasay dooxyada iyo xashiishyada iyo laagaha iyo meelaha cidhiidhiga ayay gelayaan halkaasunbay dabeedna xashiishka uun wax ku dhex shidanayaan waa sharlaawayaasha weeye halkaasaa dabeedna tuugta iyo dadka xun oo dhammi halkaasay ugu tegayaan dadkaa xunna waxaa la doonayaa bishaa barakaysan ee fadliga badan leh dee in la cidhib tiro oo dadkaa xunxune maarata caadada ka dhigtay inay bishaa rabadaan wax kariyaan oo meelaha weliba qashinka iyo meelaha xashiishka ay dhex galaan kuwaana wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimmada markaa alamru bilmacruuf iyo intay iskaashadaan inay kuwaa sida awal horeba ay ula dagaalami jireen inay ula dagaalamaan baa la doonaya baabiyaan si aan loogu dayanin وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله والصلوات الخمسة والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا تنبت الكبائر رواه المسلم نبي قحر عليه الصلاة والسلام صلاة الشنطة وصلاة إلى صلاة وحلقوا دافيا تنبيدي ودحي وجمعة إلى جمعة جمعة إلى جمعة وحلقوا دافيا تنبيدي ودحي warabadaana ilaa rabadaan waxaa lagu dhaafayaa intii u dhexaysay hadduu qofku kabaa'irta iska ilaaliyo waa maxay dembiyada saqaa'irta ah waxaa lagu dhaafaa salaadaha laba salaadood dhexdoodba inbaa soo hadhaysa intaana jimcaha ayaa markaa lagu dhaafaya inbaa jimcihii iyo salaadihii qaadi kari waaya rabadaantaad digaxaadhinaysa oo marka matalan meel xashiish yaallo daad soo maro dee ka yari wuu maydhaa ka xigaana waxa weeyaan wixii uu qaadi karayuu qaadaa ka weynina macajiridaha ayuu u gooyaa marka waa sidaasoo kale oo waxa weeyaan dembiyadii mid salaadihii baa lagu dhaafaya hadday wax ka soo hadhaan jimcihii hadday wax ka soo hadhaanna waa rabadaantii weeye waa hadduu qofku iska ilaaliyo kabaa'irta kabaa'irtu waa maxay waa dembiyada waaweyn ee jaraa'imta ah ee xad xuduudda la weeyaan kuwaa iyaga waxa weeyaan towbad iyo in qofkii laga jaro inbaa iyaga lagu dhaafaya qof la dilay iyo tuugadii iyo sinadii iyo khamradii iyo dee waa dembiye waaweyn waa kabaa'ir weeyaan marka iyaga kuwaasi iyagu towbad iyo waxay u baahan yihiin iyo in qofkii dee laga gooyo xadkii iyo xuduuddii dee uu galay wa can abi saciid alkhudri radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay slm qaala waxau ihi man saama ramadaana wa carafa xuduudah wataxafada mima kana yanbaqii an yataxafada minh kafara maa qablah rawaahu axmed bayhaqi bisanadin jayid man saama rabadaana ninka sooma bisha rabadaan wa carafa xuduuda xuduuddeeda garta wa taxafada ilaaliya mimaa kaana yanbaqii an yataxafada minhu shayga habboonayd in la ilaaliyana ilaaliyaa kafara maa qablah wixii ka horreeyey oo dhan baa la dhaafaya wixii dembiga ka horreeyey oo dhan baa la dhaafaya maxaa ka wanaagsan dembiga iskeen dul fuulay oo laynaga dhaafo dadku in fara badan waxay idhahdaan maal xaggeenu ka hellaa qofku wuxuu doonaa inuu markaa noloshu ku noolaan lahaa nolol wanaagsan inuu ku noolaado inuu maal helo inuu madaxtinimo helo inuu ubad helo inuu oori wanaagsan qofku in fara badan taasu ku dadaala taasoo dhan waxa ka muhiimsan dembigoo lagaa dhaafo mar haddaa dembigaaga la dhaafo waad liibaanaysaa adduunya iyo aakhiraba taasaa ta ugu darana qofka la doonayo inuu ka warwaro oo uu ka fikiraa waa kaa weeye markaa wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ninka sooma bisha rabadaan waa soddon ama sagaalaatankay doonta baa noqota bisha rabadaan aan sagsaagin ee maaragtay aan maaragtay aan ku de wax meelka dhaca aan kula imanine siday ahayd u sooma ulo yimaada ee garta xuduuddeeda xuduud bay leedahay wax lagu diiday baa jira oo lagu yihi sidaa waxaa iska ilaali waxaa iska ilaali de waa inaad iska ilaalisa weeye taxafada mima kaana yanbaqii an yataxafad waxyaala la doonaya in la xafido oo la ilaaliyo ayaa iyaguna jira carabkaaga ilaali indhahaaga ilaali lugahaaga ilaali farjigaaga ilaali xubnmaarata dareenkaaga ilaali waxaasoo dhan baa lagu yidhi ilaali markaa wixii ay habbooneed in la ilaaliyana ilaaliya oo soonku maaha inuu qofku afhaysta une dee wax alla wixii dembiyah iyo wixii dunuubahoo dhan qofku inuu ka afhaystaa la doonayaaye oo uu ka soomee dee qofka xuduuddii layidhi halkaa ha ka gudbinna aan ka gudbin wixii la yidhi ilaalina ilaaliya kafara maa qablah wixii ka horreeyey ee dembiga ayaa la dhaafaya maxaa ka wanaagsan dembiga oo lagaa dhaafo wax ka wanaagsani ma jiro laakiin muxuu dembiga ku xidhan yahe loo dhaafaa dee dadaal qofkii inuu dadaalo oo wixii la farayna uu la yimaado wixii loo diiday inuu iska ilaaliyo wa can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam man saama ramadaana iimaanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد وأصحاب السنن من صام رمضان لك بش رمضان صوما إيمانا سوى الله رميسا واحتسابا سوى إلهي أجر كطلبية غفر له ما تقدم من ذنبه وحي كهر يدن بي على رافية waxa weya laba arrimood ayuu xadiiskana inoo tilmaamaya oo muhiima qofka sooma isagoo alla rumaysan qofku maxaad yaad u soomaysaa ilaahay dartii baad u soomaysaa amar ilaahay baad qaadanaysaa waa shay ilaahay uu kugu addoonsaday oo arkaanta islaamka ka mida sidaasaad ku soomaysaa waa iimaan baa ku wada maaha dadka uun iska raac oo maaragtay macal jamaaca waxaan la yidhaahdo maaha ee waxa weeyaan qofkan iimaan baa dabada ka riixaya iimaan baa soonkan ku kalifaya alluu rumaysan yahay ilaahay inuu ku addoonsaday buu og yahay awaamir ilahay inuu fulinayu og yahay iimaankaasaa riixaya ixtisaaban ilaahayna ajar buu ka dalbaya ajar dalabku waa waxyaalaha camalka dallaca ee fadligiisa farabadiya weeyi oo qofku inuu ajar dalab yahay dadku in fara badan waxay dhahdaan qofkaasi ujeedduu leeyahay ujeeddu ayuu leeyahay qof aan ujeeddo lahayn ma jira dee qof iska socdo oo bilaa ujeeddo ahi waa nacs weeyaan qof waxa weeyaan ujeeddadaad leedahay waa maxay dee ilaahay raalli ahaanshihiisaa doonaysaa ilaahay dembi dhaafkiisaa doonaysaa ilaahay baad ajar ka doonaysaa ilaahay baad wax kaga doonaysaa maaha la iskama soomayso oo iskama salaadaysinoo iskama socotiduno muslimuun iskama tihide ajar maxaad ku islaamaysaa maxaad iimaanka iyo islaamka iyo arkaanta iyo camlada wanaagsan maxaad ula imanaysaa ujeeddaad leedahay ujeeddadaaduna waa maxay inaad ilaahay raalli geliso ood amarkiisa qaadato raalli ahaansho ilaahay aad hesho cadaabkiisa aad ka nabad gasho jannada ilaahay aad gasho tala doonaya taa weeye ixtisaab waa ajar dalab qofku taasuu doonaya taasaa ku kalifaysa dabeedna ta camalka xoojinaysaa taa weeye qufira lahu maa taqadama min dembi waxa la dhaafaya wax alla wixii dembi ka horreeyey qofku haddii camalka waajibka ah ee ilaahay uu kugu addoonsaday ee xilka ku saaran haddaad ixtisaab raaciso iminka matalan inaad xaaskaaga iyo ubadkaaga inaad masruuftaa waa shay waajiba weeye waajibkaa haddaad ilaahay ixtisaab kaga dalabto ood ilaahay ajar kaga dalabto sadaqad buu kuu noqonaya waa biilkii aad bixinaysay ee xataa xaaskaaga iyo ubadkaaga aad siinaysay baa sadaqad kuu noqonaya markuu ixtisaab noqdo laakiin markaad culays u arkayso waa culays ilaahayna saaray waxa weeyaan maanta waan haraaday maanta waan gaajooday xalay maan suxuuran haddii aa la idhahdo maanta wuu igu adagi dad waxaasun gurto calaacalkaasun aad gurto de wuu kaa nusqaamaya wuu kaa nusqaamaya maxaa yeelay waxa weeyaan dee suxuurtii waa iska afurun oo waa tan lagu yidhi suxuurta dib u soo dhigo ku soo dhowey waaga waa iska quraac afurkiina waa tan waa cashadii oo la soo dedejiyey macnaheedu waxa weeyaan qadadii oo qura ayaad iska daysay wax kale maad samaynin qadadii oo qura aad iska daysay qadadaa quraad iska daysay baad intaasoo ajara iyo intaasoo dambi dhaafa iyo intaasoo naxariisa aad ku helaysaa sidaa darteed inaad calaacasho oo aad tidhaahdo waan gaajooday ama maaragtay aad dhib u aragto maaha ee waa inaad adigoo ku raaxaysanaya oo maaragtay nafta lafteedaa u baahan gaajadan caloosha lafteedaa u baahan koob iyo tobankii bilood wax lagu guraayey inay nafisto oo cuntadu ay ka yaraato caafimaad fara badan baaba ku jira sida ay adibadu ay markaa ay xaqiijiyeen ama markaas dee diinteennu baa inoo tilmaamaysa in caafimaadka ay ka mid tahay cuntada oo la yaraystaa waxa weeyaan waa intaa qura qadadaa quraad iska daysay ayaad waxaasoo ajara iyo waxaasoo dembi dhaafa aad ku helaysaa saa darteed walaalayaal bishaa fadliga badan leh ee naxariista badan leh waxaasoo naxariisa iyo waxaasoo dembi dhaafa iyo waxaasoo nimciya ay ku jiraan ayaa ilaahay ina soo gaadhsiiyey ilaahay aanu ku mahadino alxamdulilah aan nidhaahno ilaahay aan ugu xamdino ilaahay aan ugu shukri naqno dabadeedna aan ku dadaalno soddonkaa cisho ama sagaal labaatankaa cisho kay noqotaba aynu ku dadaalno dhexdaynu ku duubanno oo yaanay dhinacna inaga marin qof cudurdaar haysta mooyaane qof kalena yaanu ku saqajaamin si aynu fadligaa u helno ilahayna subxana wa tacala waxaynu ka baryaynaa in ilaahay bishaa fadligeeda ilaahayna siiyo tobankaa u horeeya naxariista in ilaahay naxariisteedayna siiyo tobanka dhexe dembi dhaafka in ilaahay noo dembi dhaafo tobanka dambe ee naarta laga xoroobayo malaayinka ilaahay naarta ka xoraynayo inuu ilaahay subxana wa tacala inagu daro bilowgeedii siduu ilaahay noo soo gaadhsiiyey dhammaadkeedana ilaahay subxana wa tacala inuu noo soo gaadhsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad saasaanu ilaahay subxana wa tacala ka baryaynaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بإسلامي وإيماني أضاء